munaasabad lagu dhiirigelinayay arday xifdisay oo dhammaysay kitaabada kale ah saxiixul bukhaari iyo saxiixul muslim ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa kasoo qayb galay culimo arday waalidiin maamulka mu'asasada alxaadiq oo ah madrasada ah ay ka qalinjibiyeen ardaydaasi ugu horreyn qaar ka mid a culimada iyo martisharafkii kasoo qayb galay ayaa hadalla dhiirigelina u jeediyay ardaydii dhammaysay kitaabadaasi saxiixul muslimka iyo saxiixul bukhaariga aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay waxaa meeshan ka muuqda dhallinyaro aad u fara badan qaarkood kitaabkii ilaahay ee qur-aanka ay xifdisan yihiin qaar ka midihii sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama wax badan ay kaga dareen qaar kale arrintaa ma garanaysa ay xiisayn hayaan oo ay xafladda ka soo qayb galeen khayrka meeshaan ka socdo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay akhiiran waxaan u mahad celinaynaa wiilasheena yaryarka ah ee runtii iyagoo kuwa la da'da ah maanta waxa ay samaynayaan iyo waxay ku mashquulsan yihiin iyo brograamyadooda aan ka wada eragsannahay doortay inay ka mid noqdaan xamalatu sunna iyagana waa wax aad u qiimo badan runtii iyagoo dhallinyaro ah wakhtigoodu cusub yahay da'doodu yar tahay iyagana waan bogaadinaynaa
dhallinyarada baratay inay ka sii wadaan meeshooda la rabaa ay ku dadaalaan in diinta ay sii bartaan cilmigeeda iyo camalkeeda macallimiintana waxaa la rabaa in maarata dhallinyarada ay diinta barahayaan ay diinta khulaasadeeda iyo nuxurkeeda mar kasta la waardiyeeyo ayaa loo baahan yahay dhanka kale guddoomiyaha mu'asasada alxaadiq cabdiraxmaan xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada ardayda iyo waxyaabaha ay barteen awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad ideerkeed u sugnaatay inoo suurageliyey fadhigan iyo maxfalkan aadka u quruxda badan aynu ku takriiminayno arday da'yar ah oo xifdisay qur-aanka kariimka kadibna xifdisay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam qayb ka mid ah weliba kutubta kuwooda ugu waaweyn ee loo yaqaano saxiixu albukhaari iyo saxiixu muslim barnaamijkaas oo ay soo qabanqaabisay mu'asasada alxaadiq lisunna annabawiya oo ah mu'asaso isku taagtay ka shaqaynta iyo horumarinta sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaan wada ognahay sunnadu waa waxyigii labaad ee diinta islaamka lidaa qur-aanku iyo sunnadu waa qariinaan ma kala haraan mid walba midka kale ayuu xoojinayaa waana waajib qof walba muslim saaran in uu labaduba aamino uuna ku camal falo